guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa kulan ay la yeesheen saddexda xisbi qaran ee somalilan waxa ay u sheegeen muddada ay jadwal ahaan dejiyeen in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan ay ku qaban karaan guddigu iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna kulanno gaargaara iyo mid guudba ay yeelanayeen xubno ka tirsan saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinka somalilan kuwaasi oo lagaga wada tashanayey suurtagalnimada iyo in aaraahda xisbiyada wax laga ogaado si laysula meel dhigo xilli saxa oo saddexda xisbi qaran iyo guddiga doorashooyinku ay ka wada socdaan in ay suuragal noqon karto wakhtiga lagu qabanayo saddexda xisbi ayaa hore waxa qaarkood ay u soo jeediyeen muddooyin kala duwan laakiinse go'aanka maanta ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa noqonaya mid ka yimid guddiga doorashooyinka kaasi oo ku jadwalaysan iyagu qorshe ay soo sameeyeen kaltuun sheekh xasan oo ka mida guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay habka jadwalkani uu u dejisan yahay ama u qorsheeyeen komishinka doorashooyinka qaranku isagoo si madax bannaan u gudanaya waajibaadkiisa sharci ee ku xusan xeer lambar toddobiyo soddon islaash laba kun iyo toddoba xeer lambar labaatan islaash laba kun iyo kow iyo xeer lambar labaatan xariishin laba islaash laba kun iyo shan waxaa maanta oo taariikhdu tahay saddexiyo labaatanka bisha sideedaad laba kun iyo labaatan komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray jadwalkii diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka komishanka doorashooyinka qaranka oo in oo in muddo ahba ku hawlanaa kana baaraan degayay sidii loo heli lahaa diiwaangelin iyo doorashooyin u qabsooma sida ugu suuragalsan uguna hubsiimada badan wuxuu fadhiyo wada tashi arrimaha kala yeeshay xisbiyada qaranka kabtuun sheekh xasan ayaa waxa ay sheegtay oo ay faahfaahin kale ka bixisay sida uu u yaalla jadwalku iyo howlaha ugu badan ee ku astaysan in la qabto kuwaasi oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha
jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashooyinka wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah qaybta koowaad diyaargarowga guud ee diiwaangelinta codbixiyaasha qaybta labaad qabsoomida diiwaangelinta codbixiyaasha qaybta saddexaad diyaarinta iyo qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee isku sidka jadwalkan waxa uu ku mudaysan yahay muddo sagaal bilood ah waxaana fulintiisa iyo howlgalkiisa lafdhabar u ah dhammaystirka sharci iyo dhaqaale waxaana hadalkan maanta uu noqonayaa mid cayimi kara ama tusaale looga qaadan karo xilliga ay guddiga doorashooyinka ee somalilan ku qaban karaan maadaama iyagu ay mas-uul ka yihiin qabashada laakiin sida xubinta guddiga u hadlaysay ay sheegtay waxaa muhiima oo lafdhabar u ah qabsoomidda qorshaha ama jadwalkan qoran helitaanka dhaqaalihii beesha caalamku ay ku taageeraysay doorashada somalilan iyo tii xukuumaddu ay bixinaysay oo la dhammaystiro iyo sidoo kale qabyada sharciga ee jirta in golayaasha gaar ahaana golaha wakiiladu uu dhammaystiro khadar maxamed cakulle v o e hargeysa